kulanti wanaagsan dhegaystayaal sida laga yaabo in badankiin ay la socdaan waxaa maalmahan taagan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya khilaafkan labada mas-uul ee hadda soo shaacbaxay ma aha mid ku cusub dhegaha dadka soomaalida ah waayo waa mid horey looga bartay mas-uuliyiintii iyaga ka horreeyey ee soo fadhiistay labadaasi xafiis haddaba barnaamijkeenna faaqadaada toddobaadka ayaannu ku falanqaynaynaa waxa soo celcelinaya oo looga gudbila yahay khilaafkan ka dhex dhaca madaxweyne iyo ra'iisul wasaare kasta ee wada shaqaynay dhex marto tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii militariga ee dhacday sannadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxaa barnaamijkan marti iigu ah cabdiraxmaan naxoosh jibriil wasiirkii hore ee dastuurka islamarkaana ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeyey dastuurkan hadda lagu shaqeeyo waxa uu joogaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa sidoo kale marti ku ah brofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee waddanka kanada sidoo kalena ka mid ahaa guddigii wax ka ansixiyey dastuurka waxa uu joogaa calgary iyo sidoo kale brofesor maxamuud macalin oo jooga magaalada ottawa ee waddanka kanada dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka marka xigta waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah bal sidaad u aragtaan khilaafkan hadda taagan si kooban waxaan ku bilaabayaa brofesor xuseen warsame walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay caash sacuud waxaa kaloon salaamayaa saaxiibaday maxamuud iyo magaranaysa xoosh khilaafkan horta haddii aan marka hore soo koobo wuxuu salka ku hayaa laba arrimood oo xoogle ayaan isleehay midi waxa weeyaan dee distoorka laftigiisa oo aan runtii aad u kala qayxin arrimaha oo inkastoo dadkii ansixiyeen ka mid ahaa oo iskool boolisiya ku ansixiyeen ka mid ahaa oo xoosho masaga wasiirkaana uu ahaa runtii ninkana hogaaminaya uu ahaa eedeeda aan wax ku leenahay haddana qodobka sagaashanaad wuxuu madaxweynaha u siinayaa awood in uu kala eryi karo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada marka uu u soo jeediyo ra-iisul wasaaruhu oo markaa noqonaysa micnihii haddii ra-iisul wasaaruhu da kala eriyo inuu ula yimaado u sheego qodobka boqolaadna wuxuu odhanayaa prime ministerku awood buu u leeyahay isagaa awood u leh ee ra-iisul wasaaruhu in uu magacaabo eriyana eryina karo ma garanaysaa wasiiradiisa laakiin qodobkii sagaashana wuxuu odhanayaa waa in loola yimaadaa madaxweynihii oo madaxweynuhu markaa wax ka yidhaahdaa haddii dee wax ka odhanayo kolley haddii uu markaa yidhahdo su-aashii waxa weeyaan bal hadda u kaadi maya hadduu yidhaahdo su-aashu waxay noqonaysaa markaa arrintaa mmaa la joojinaya mise waa la wadayaa ta qoraafku ka bilaabmay arrinta labaad waxaan isleehan waxa weeyaan waa la xalili kari lahaa umuurahaas waayo qodobku dee muddo badan buu meesha yaalo laba sano yaallo waa la iska wada ogaayo waa la xalili kari lahaa haddii uu jiro kalsooni ka dhaxaysa labada mas-uul ay ka dhaxaysa iyo dadka kale ku wareegsanba waxaan qabaa waa taatayar oo magaranaysa dhibaatada keenta faahfaahinta waa usoo noqon doonaa brofesor xuseen warsam adigoo aad u mahadsan khadkana ku jir brofesor maxamuud bal adigana aragtidaada khilaafkan hadda ka dhexaloosan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha islamarkaana aan ahayn khilaaf cusube horeyna usoo dhex maray madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray inta badan muddooyinkii u dambeeyey sidaad u aragtid waad mahadsantaha caaso dhibka meeshayaal waxa waaye aniga maba shaksiyin lahaynbo maba dhihi lahaynbo hebel iyo hebel waxa waaye waa khalad dastuuriya meeshaa yaala dastuurka wax ka khaldayin sida barso warsama u sheegay dastuurkaana si fiican u kala cadeynayn awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa dastuurka waxaa ku qoran qodobka sagaashanaad ilaa sideed iyo toban awood uu madaxweynaha siinayaa qodobka boqolaadna wuxuu siinayaa ilaa shan awooduu siinayaa marka aniga dhibka meeshuu ka imaanayo wax hadda bilowdana maahan kasoo bilow dowladii kumeelgaashiiska ahaa cabdiqaasim cabdullahi yuusuf sheekh shariif waa problem soo noqnoqonayo marka haddii problem uu soo noqonayo ma aha wax shaksi ku saabsan ma ahan ma ahan hebel iyo hebel ma ahan waxa waaye system eroraa jiro systemkaa wax ka khaldan yihiin marka idono waxa loo sii eegayo because haddii beri madaxweyne iyo prime minister cusub la keeno xataa the same problemaana qabsanayo marka aniga waxaan qabaa in dastuurka aan ku noqono in awoodahaas madaxweynaha iyo prime ministerka dib loo revise gareeyo waa tahay profesor maxamuud ee la hagaajiyo meesha cilada sharti ka kulmayso waxaa waaye awoodahaas waaye waad mahadsantahay brofesor Dastuurka- maxamuud waad mahadsan tahay mar kalean fursadda kusiin doonaa waqti badanaan haysanaa waxaan rabaa inaan aado een, cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirkii dastuurka dastuurkan farta lagu wada godayana een, dadkii wax ka ansixiyey ka mid a wuxuu joogaa magaalada nairobi cabdiraxmaan xoosh bal sidaad u aragtid khilaafkan hadda soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Eh, caasha waa mahadsan tahay Eh, waxaan rabaa profesor maxamuud inaan horta aan salaamo Eh, profesor xuseen warsamana si gaara u salaamo saaxiib aan aan dhowr iyo labaatan sano saaxiib aan waaye oo dastuurkana noo ahaa keynote speaker khudbadii ugu weyneed ninka ka aqriyu ahaa arrintan haddaan usoo noqonno waxa waaye dastuurkii aan soo sameynaynay iyo charterkii jiray 2000 kii carter lagu soo sameeyey intaba waa dastuur iyo charter loogu talagalay waddan ka soo baxay eh, dagaal sokeeye waddan dagaal sokeeye markuu ka soo baxana waxaa fiican awood qaybsiga in lays ilaaliyaa fiican waxaa loogu talagalay waxa waaye in aysan dhicin madaxweyne isku bedela keligiis taliye oo intuu prime ministerna keensado markuu rabana eryi karo dastuurka waxaa ku qoran madaxweynaha wuu soo magacaabi karaa prime minister laakiin prime minister kama dhigi karo prime minister waxaa ka dhigayo baarlamaanka ka qaadista ka- ka qaadista prime minister-nimadana madaxweynaha ma ka qaadi karo laakiin waxaa ka qaadi karo kalsooni ay baarlamaanka ay kala laabtaan xigmad weynaana ku jirta taas waqtiga cabdiqaasin ilaa hadda isqaqabsi dadka u arkaan laakiin aniga uma arkay isqaqabsi xigmadda ka dambaysa charterka iyo dastuurkana waxa waaye inuu isqaqabsigaas jiro waxaa ku jirto caafimaad badan oo ah inaysan dhicin dictatorship iyo kal- kaligitalisnimadana aysan dhicin midda kale in la ogaado waa marka prime ministerka la- la keenayo madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweyne kastaba cabdiqaasim ha noqdo cabdullahi yuusuf ha noqdo eh, sheekh shariif xasan sheekh qofkii raba ha noqdo waxaa laga rabaa inuu la yimaado xigmad ah qofkii uu barnaamijka kasoo dhigaayo qofay isku vision yihiin isku fikrad yihiin isku eh, eh, na- mabda yihiin inuu keensado marka xigmadaasaa hadda maqan tan kale oo maqano waxa waaye prime ministerkii lasoo magacaabo asna inuu la yimaado oo xigmad ah adiga laguma soo dooranin nin baa kusoo magacaabay laba hadda hadda markii la fiiriyo eh, prime ministerka hadda jiro labaatan qofooda ablagres shaqada labaatankaas mid ka mid a ayaa laga soo asaga laga soo xulay inuu la yimaado xigmad ah madaxweynihii keenay oo lasoo electgareeyey inuu la heshiiyo marka labada dhinacba waxbaa ka hadlaysa laakiin dastuurka waa waa ku saxsan yahay inuu inuusaan ahaado maxaa yeelay ma rabna inaan ku noqono sixtinaanka wixii ka dambeeyey oo dictatorship dambe inaan ku noqono ma rabno waa tahay cab- cabdiraxmaan xoosh waan ku gartay sida hadalkuba u dhacayo een, arrintuna u eg tahay waa kalamaan oo waxay kalamaan ku tahay een, haddii madaxweynihii uu taagan yahay anigaa ku soo magacaabay oo tayda raac ra-iisul wasaarihiina uu leeyahay een, xilalkama waxay ku yimaadeen awood qaybsi oo nidaamku waa awood qaybsi ku salaysan habbeeleed markaasoo arrinta uma muuqato in ay tahay kalamaan oo mar haddii wixiina een, 4.5 wax la yidhaahda lagu saleeyey haddana dastuurkii sidaas loogu qoray soo lagama yaabo in een, uu jiro isku dhac ka imaanaya dhinaca awood qaybsiga lagu saleeyey xagga beelaha iyo dastuurkan aad qorteen Een, waxaan rabaa inaan bal markana siiyo een, xuseen warsame bal sidaad u aragtid caasha su-aashaasi waa su-aal aada u sarreysa weeye runtii ee kalamaankaasi waa jiraa waxaan sarfilayaan isleehay si fiican buu sheegay cabdiraxmaan xuush u- u sharxay ma garanaysaa ee yacni xikmadda ka dambeysay in dastuurka sidaa loo qoro markii aan runtii meesha joognayna aan kusii yaro daray oo aan kasii yarbooba arrintaas ee scola policy aan ku jirayna qodobada aan dhaliilayno oo dhan qolooyinkayga wax ansixinayay waanu qornay waanu een, mid walba shakigaan ka yar qabno waan seegnay kamarooyin ba xataa lanagaga duubay baarlamaanka ayaa la rajaynayay inuu waxaa wax ka qabto wixii uu yaro saxaya la dhuudhuujinayo la dhuujiyo anse usoo noqdo ma garanaysaa een, kalamaannimada horta in madaxweynaha la siiyo in uu odhan karo bal ka fikira ama uu maya odhan karo ama haya odhan karo waa wax meesha ku jiro oo waa iska caadi masalan baarlamaanka iyagan canada een boqorad baa noo madaxa ingiriiska joogta qof baa u jooga halkan qofkaas waa iska magaranaysaa een qof awood badan ma laha haddana prime ministerku mararka qaarkood markuu u tegayo ee uu doonayo inuu barnaamij ka soo dhammaysto isagoo kurbanayuu tegaa sababtoo ah waxaa een mar haddaad la tashanaysabo hadal een iyagii haa ad ka sugayso dee mayana way iman kartaa oo inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aan idhaahdee boqorada qofka meesha u joogaa barnaamijsare kama hor yimaado laakiin boqolkiiba midkaas baa dhici karta oo beri baarlamaanka uu doonay uu kala diro barnaamijsarka iyagu saasoo kalaa dhacday marka horta inuu gaashaanka meesha arrintaasi yaro jirto waa loo baahan yahay laakiin walaal anugu da waxaan tuumayaa oo arrintan oo dhani ay ku soo umaysaa arrintan ka hadlay ahayd kalsooni darra inay meeshii timaado oo loolan iyagoo dawladdii ku wada jira haddana loolan uu gudahoogii ku jiro oo loo loolamayo kow in ma garanaysaa lix iyo tobanka doorashooyinka dhici doona iyo humuurahaas loo sii doodayo oo qof wal koox waliba doonaysana sii samaystaan koox ma garanaysa iyaga hadhow ay la meel yimaadaan ay doonaysa oo samaystaan iyada oo dabada aan ka riixayno oo qabiilooyinkiina dabada ka riixayaan oo kursigii baraaministerka loo arkay in qabiilu ninkaasi meesha u fadhiyo oo qaar badan isaga ku kacayaan hadduu muujiyo inuu mararka qaarkood madaxweyne aad u dhegaysanayo madaxweynehi laftigiisii oo dhinaca kale laga soo buunburinayo oo ma garanaysa haddii loo arko inuu baraaministerka aad u dhegaysanayo loo qabo in qabiiladii halkaa madaxweyne ka tirsan xoogeedii la yaraynayo marka waxbaa inaga khaldan dhinaca ah kalsoonida iyo is-aaminka ah bay arrintu ku soo ururaysaa oo meel sare in la istaago ay ahayd oo la yidhaahdo waar wax waxaan ka wada weyn baan haynaayo soomaali baa ina eegayso mas-uulinaha adduunka o dhan baa ina eegaya ee ma garanaysaa aan joojino lahado waa tahay brofesor xuseen warsame ku soo noqon doona mar kale waxaan rabaa inaan siiyo caasho aan kusoo gooyo meeshaas haye brofesor maxamuud niman yahow xaqiiqda cad ay meesha taallo maaha inaan iska naftirno waa broblem jiro waayo waxaa noo cad waayo aragnimadii dawladihii kumeel gaabsiiska aan ka helnay in aysan wada shaqay karin systemka wax ka qaldan yihiin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne wada shaqayntoodii kuma fiicnin waxaa la rabaa waxa aad dharka aad gashanaysid inuu ku fidgareeyo shaarka aad gashanaysid inuu kula egyahay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne waa noogu filaa waaye haddaan sii joogno anadar boqol sano haddaan sii joognana saanaa la isku qabsanaa aniga marka waxaan qabaa nimayahow xal in la keeno ragga ay ku jirto marka laga baxo nidaamkan xukunkan qabiil beegga ah ee four point five marka laga baxo oo hadhow loo baxo nidaam axsaab badan waxaan rajaynayaa sida adduunyada ay u dhaqanto in axsaabtaas xisbigii doorashada ku guuleysa oo la soo baxo madaxweyne iyo prime minister laakiin xaalka hadda lagu jiro waa isku kay qabanla yihiin wuxuu yidhi hashan waa wereerisay masaaray laqday meeshaan khaladaa jiro oo aan la dafiri karin mana ahan president xasan iyo prime minister cabdiweli wax ka bilowday waxaan dhowr jeer aan soo aragnay dhowr iyo labaatan sana aan soo aragnay khalad baa jiro waa in la raadiya khaladka jiro waxa waaye labadan xafiis islama joogi karaan ma wadawaxtiga hadda lagu jiro islama joogi karaan brofesor maxamuud aad baad umahadsan tahay waxaan ku laabanayaa cabdiraxmaan xoos jibriil cabdiraxmaan sida maxamuud brofesor maxamuud uu ka dhawaajiyey ma kuu muuqdaa in uu jiro khalad ilen waa sida uu hadalka u dhigay ha shumaankayga laqday masaar bay laqday uu yidhi maadaama marka dib loo laabto madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray oo dhan ay sidan isku soo qabsanayeen haddii aad xusuusataanna madaxweyne xasan sheekh markii uu soo magacaabayey ra-iisul wasaare cabdiweli hadalladiisii waxaa ka mid ahaa haddaana khaldanayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabsan jiray way dhammaatay maantana way taagan tahay iyadoon sanad uusan weli u dhammaan ra-iisul wasaarihii ma kuu muuqdaa cabdiraxmaan xoosh in uu jiro khalad ka imaanaya dhinaca dastuurka labada nin isu keenay runtii aniga iima muuqdo ani waxaan qabaa dastuurka hadda aan qabno inuu saxsan yahay khilaaf ay madaxda sare isqabsadaan caafimaad weynaa ku jiro madax iswada raacdo faa'iido ay keenaysa ma jirto in wax laysku qabsado waa fiican tahay siyaasad dhan lagu sheegayana waxaa weeye aaraa kala duwan inta laisugu yimaado haddii laisku khilaafo waa laisku khilaafay laakiin xal inuu ka soo baxo meesha dastuurka xigmada kaloo ku jirto haddaan u sheegana wuxuu ahaa inuu kala ilaalinayo xukuumad inta isqaadato wadanka dhan ku tumato oo dictatorship samayso saas aan idhaahdo laakiin haddana marxaladan hadda aan ku jirno marxalad ma aha xisbiye aan oo lasoo dooranayo ma aha haddii xisbi lasoo dooran lahaa oo prime ministerka xisbi ku imaan lahaa oo lasoo doortay prime ministerku yani madaxweynaha wuxuu dhihi karaa na kala daa laakiin hadda prime ministerka waa lasoo magacaabay waxaa soo magacaabay ninkii asaga lasoo doortay oo ah madaxweynaha ayaa keenay marka halka halka ma aha dastuur ma aha waa sidii professor xuseen warsame uu sheegay arrintan haysta waa siyaasad waaye maaha ma aha dastuur ma aha dastuurka siduu udhigan yahay waa fiican taha runti yani ilaa ilaa ilaa laga gaaraayo ilaa laga gaaraayo na doorasho xisbiye ku dhisan maxaa yeele doorasho xisbiye ku dhisan markay timaado waana la soo wadaa sharciga hadda waxaa iman karayso madaxweyne xasan sheikh iyo prime ministerka uu wato oo ticket isla socda ah inay aadaan election oo lasoo doorto laakiin maxay wataan mabda ay kusoo wada heshiiyeen ay qabaan ay wataan oo xisbigooda dhigaayo hadda ma qabna tii laakiin maxaa yeele xisbigii qabiil baa ahad adaa raalliya sida qarabkaba ku dhufatay taad ka hadashay waa tan mustaqbalka la gaari doono haddiiba nidaamkaasi lasii diyaariyo laakiin hadda mar haddii dastuurkii uu madaxweynihiina awood siinayo ra-iisul wasaarihiina uu awood siinayo dhinaca kale markaad fiirisana hanaankii waxqaybsigana lagu saleeyey habeeleed lagu saleeyey sidee madaxweynaha uu ra-iisul wasaaraha uu mar walba ugu hogaansami karaa sidee madaxweynaha sidoo kale uu ra-iisul wasaaraha u dhihi karaa tusaale ahaan anaa ku soo magacaabatayda raac caasha haddaan soo gala taas waa fududahay waxaa loogu talagalay arrintan kala guurka ah hadda aan ku jirno waxaa loogu talagalay madaxweynaha inuu la imaan karo talagoyn oo oo wanaagsan inuu la imaan karo madaxweynaha laga rabaa inuu inta ka fakero inuu keeno qof prime ministerna noqon karo shaqadina qaban karo isku fikradna yihiin talagoyntii baa hadda problem ka jirtaa marka talagoyntaas waa midda ugu weyn waa hadda dastuurkan waxaa loogu talagala waxaa madaxweynaha inuu yeeshaa talagoyn oo mataqaanaa masiir fiican waddanka gaarsiinayso khilaafna aan keenin of course madaxweynaha waa yiri hadda ka bacdi khilaaf ma dhici doono wuuna ugu talagalay inuusan khilaaf dhicin u malayn ma inuu keensaday laakiin anigu waxaan aaminsanahay inuusan ka fakerin yaa la shaqayn kartaa oo prime minister kuu noqon karaayo ma ka fakerinaan qabaa marka arrintan waa arrin siyaasad ah waaye haddana anigu waxaan aaminsanahay waxay ku dhammaanaysa waa siyaasad waaye weli waxaan rajaynayaa in labada madax sare intay isku yimaadaan inta wada fadhiistaan inay inay inay qaraar wada gaaraan aan ka yar boobo xoosh arrintaas aan ka yar boobo caashaay waata ii kaada brofesor xuseen warsan waa taa xuseen warsame soo gal waxaan rabaa inaan kuu daba dhigo adoo taadana ku daraaya inta uu jiro qodobka sagaashanaad iyo qodobka boqolaad inta uu jiro ma la heli karaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare uusan khilaaf ka dhexdhacayn oo wada shaqayn kara ha anse ku yaro noqdo horta midan meesha runta xaqiiqdu markaan otaa dadka arrimahan distoorka iyo umuuraha kasoo shaqeeyey ninka hadda baarlamaanka nagula jira doodee xoosh waa dadka ugu aqoonta badan baan filaya anu maanta nin soomaalida an israado uu kaga fiican yahay distoorka inuu jiro filamaya sida uu fahamsan yahay ama intii meeshaan joognay muqdisho labiyo laba kun iyo labiyo tobankii ha ahaato ama intii taka dambeysay wixii laga qoray markaa runt markaa kalsooni weyn baan ku qabaa distoorka haddii laga shaqaysiiyo oo dadka ka shaqaysiinaya ay ma garanaysaa iyagu kalsooni isku qabaan dadka soomaaliyeedna ay kalsooni ku qabaan meesha ay hiigsanayaane weyna ay og yihiin ay og yihiin xaqiiqdii waxaan qabaa arrimaha kan ma garanaysaa ma dhaceen ayaan anigu qabaa laakiin haddana iyadoo sida ay tahay arrinta ah in dadku maanta ay doonayaan in laga saaro qodobkaa sagaashanaad iyo qodobkaa ka meesha laga saaro oo la sameeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigay waan ka garaabi karaa waayo haddii madaxweyne la sameeyo dee ma imanayso in laysku qabsado xukunka ma imanayso haddii markaa wuxuu wax lasoo doortay madaxweyne markaa lasoo doortayna uu yahayna dee isagaa loo daynay ilaa waktigiisii dhammaanayo oo taasna ma garanaysa wax mashaakilii kuma jireen anigu runtii markii dooda lagu jiray distoorka waan jeclaa in arrinta laga dhigo madaxweyne awood leh iyo ma garanaysa madaxweyne ku-xigeen uu isagu magacowday marka hore labawoodu sidan maraykanka oo kale ah ayaan runtii ka jeclaa iminka laftigeedana taasaan anigu door bidayaa oo qodobkaa sagaashanaad meesha markaa uu kababaxaba umuuraha qodobka uu kababaxababa magara sagaashanaad unmaahee meelihii laisku daro waxase walaalo an yaran ku dari caashaay waxa oo dhani micna samayn maayo haddii dadka hawsha wadaa aanay ku fikiraynin inay meel sare ay hiigsadaan wayna dhici kartaa haddii dad sidaa doonaya oo in soomaaliya arrimaha ay ku jirto weyn la hiigsada haddii la doonayo waa laga bixi karaa way dhici kartaa iyadoo qodob labada qodobba sidaa u jiraan in haddana dawlad la wadi karo way dhici kartaa wax ku xidhan tahay dadku waxay hiigsanayaan bay ku xidhan tahay waa tahay waad mahadsan tahay brofesor maxamuud macalin baan ku noqonaya brofesor maxamuud macalin iyada oo qodobkan sagaashanaad iyo qodobkan boqolaad uu dastuurka ku jiro oo labadaba awood siinaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyadoo labadaa qodob ay jiraan ma la heli karaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare si saani ku wada shaqeeya oon khilaafkooda la maqal caashow markaan runta kuu sheego afar iyo labaatanka sano oo burburka ku jirnay waa weynay haddana ma rajeynayno inay soo bixi doonaan afar iyo labaatanka sano oo soo socoto marka anigu waxaan sakan garayn lahay rasuur warsame macnaha systemka dawladeed in wax laga bedelo structureka oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen u samaysto iyo golaha wasiirada asagana mas-uuliyadda aan u dhiibno afar sano markay u dhamaato aan markaas la xisaabtano laakiin waa noo shaqayn weysay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne waxaana dhibaatadana keenayo inta aan ku jirno xukunka qabiil beega five point five inta aan ku jirno laga bixi maayo waa sida cabdiraxmaan xud u sheegayay iyo rasuur warsamaba prime ministerka daacad kasta ha ahaado waxaa soo riixayo war ninka madaxweynaha ayaa hayin u tahay raacsan tahay oo gadaal laga soo riixayo madaxweynehana saas oo kalea isna gadaal looga soo riixaya marka sida kaliya looga bixi karo waxa waaye in la bedela systemkan in la bedela waaye waxaa kaloo cabdiraxmaan xoos aan arrinkiisa wax ka dhigi lahay madaxweynaha dastuurka waxaa ku qoran in loo ogol yahay soddon maalmood inuu prime minister keeno marka ii sheeg ninka hore u taqin waaba u taqin laakiin nin hore u aqoonin oo qabiil lagu keenay oo qabiilkiisa u keensaday meeqaal wakti aa haysataa aad ku baratid oo aad kula sheekeysatid oo aad go-aan ku gaartid iyo qabiilka ma ku siinayaa dhowr prime minister ma ku keenayaa masalan reerkaas oo lagu leeyahay kala dooro wakti kugu filana ma haysataa oo aad ku xulatid oad interview ku geshid haddaad haddii uu yahay marka nin aadan aqoon oo weliga arag oo reerkiisa keeno waxawaaye waa ku hasbada inaad qaadatid adoo aqoon dheer u lahayn adoo wakti badan oo aad la joogtay haysan marka waktigoo yar four point five ayaa waxay beys u yihiin in nimanka isku qabsadaan toban bilood ka bacdi marka haddii every ten months ay isqabsadaan waxawaaye hore iskuma aqoonin kheyraa lagu keenay waa tahay marka labadaas marka laga baxo labadaas marka laga baxo oo systemka wax laga bedelo waxawaaye dawlad fiican yaan helaynaa oo stable ah oo fadhido oo shaqaynayso productive ah waa tahay cabdiraxmaan xoosh baan siina cabdiraxmaan xoosh waad maqlaysaa profesor maxamuud macalin qodobkaasuu ka dhawaajiyo qodob aada muhiim u ah haddii madaxweynihii sharci ahaan uu haysto soddon maalmood oo uu kusoo magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarihiina ay tahay in uu ka yimaado qabiil gaara farta lagu fiiqay marka la fiiriyo nidaamka awood qaybsiga soomaalida ma tahay mid madaxweynaha u suuro gelin karta in uu helo qofkii bosishinkaasi mudnaa
casha laba inaan u kala saarno waayo horta hadda kala guurkan maadaama lagu jiro four point five kan iyo qabiiladii lakala yidhaahdo daarood iyo hawiye iyo wax loo kala qaybsado iyo jinnigaas wax socdo waaye laakiin waa kala guur oo transition ah inay meel la gaarsiisa ah doodan inaad bilowdeenna voice of america aad baan ugu farxsanaa sababto waxaa waaye waxaa hadda noo ifinaysaan waxaa waaye xaggee la rabaa in la aado meesha in la aada la rabo ay wax ka qaldan yihin waxa waaye madaxweyne ayaa wuxuu rabaa inuu keensado nin prime minister wuxuu ku keenayaa awood wuxuu ku keenaya criteria ah qabiil laakiin mabda kuma keenaayo marka waxay ahayd madaxweyne markuu keensanayo prime minister inuu xisbi uu ka keensado ilaahu isku qabiil noqdaan haddee rabaan lakin inay isku mabda yihiin madaxweyne xasan sheekh hadda waa nin hawiye ah wax dhibaato ah ku jiro dastuuriyan dastuurkeenna ma dhigaayo four point five hadduu keensada xataa nin hawiye ah laakiin ay isku mabda yihiin oo mabda'aasna uu yahay mabda waddankan meel weyn lagu gaarsiina xataa dhibaato ma laha laakiin hadda waxay noqotay in lagu keeno qof kastaba qabiil lagu keeno taas hadda maxay noo ifinaysaa marka waxa waaye xaggeen rabnaa inaan aadno meeshaan rabna inaan aadno waxa waaye qof inuu inta soo baxo codkiisa warqad intuu ku qoro inuu inuu geliyo baaladkii electionka inuu geliyo uu qofkuu rabo doorto madaxweynaha imaan doona ama vice president ha keensado ama ama prime minister ha keensado wax mushkilo ma aha dastuurka waa la bedeli karaa mashaakil maaha waxaa muhiima waxa waaye madaxweynaha yimaado iyo dadka la shaqaynayo inay isku mabda yihiin inay xisbi ka wada yimaadeen xisbigaasna inuu inuu wato in wadanka laba meel inta ka badan ama two thirds ah inuu ka heli karo dad ka soo gala for example ninka madaxweyne raba inuu noqdo oona wata vice president ama prime minister wata in xisbigooda ay ka soo geli karaan doolow iyo luuq iyo jowhar iyo kismaayo iyo caluula iyo ceergaabo markaas wuxuu u abiil garaynayaa qofkaas madaxda ah shicib badan oo soomaali kala qabiil ah laakiin hadda waxa waaye waxay noqonaysaa prime ministerka qabiilu wataa madaxweynihii qabiilu wataa waxaas waddankaa meel laguma gaarsiin karo runtii waxaan rabaa su-aal waa ku maqlaya cabdiraxmaan xosh waxaan rabaa su-aal dad fara badan oo soomaali ah ku taagan su-aashaasi waxay tahay mar haddii ay muuqato in dalka soomaaliya ay u shaqayn weyday nidaamkan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay u shaqayn weyday ma idinla tahay in la gaaro xilligan xilligii dib looga fikeri lahaa in waddanka uu yeesho ama madaxweyne awood badan ama ra-iisul wasaare awood badan sida meelo badan oo caalamkaba ka jirta tusaale ahaan ethoobiya o kale madaxweyne ayay leedahay haddana lama maqlo waa madaxweyne aan awood lahayn laakiin ra-iisul wasaare awood badan waddanka talyaaniga oo kale sidoo kale waa ra-iisul wasaare awood badan baa jira laakiin madaxweynena wuu jiraa ma idinla tahay in waktigan la joogo waktigii ama xilligii dib looga fakari lahaa in soomaaliya ay ku fashilantay hanaankan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare oo laga fekero ama madaxweyne awood leh ama ra-iisul wasaare awood leh waxaan siinayaa brofesor xuseen axmed warsame caashaay haa anigu arrintaas waan rumaysanahay horta in la sameeyo ama madaxweyne awood leh ama briminister awood leh in la sameeyo waan raalli baan ka ahay waana laga yaabaa taa inay keenayso dee waxaan u bartay oo masalan dee waddankan canada iminkaan joogo prime minister baa noogu awood weyn prime minister kasina doorasho ku yimaadaayo xisbiga ugu doorashada ee ugu dadka badan ayaa dawladdaa sameeya eedo badan way jiraan oo sistamkaa loo hayaa maraykanka kiisu waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyaga laftoogana way ku awoodeen dhinaca kale dee baarlamaankuba isagana caqabad siiya oo congresska had iyo jeer sidan ku ama garanaysa iminka madaxweynihi isku yihiin prime ministerku su-aaliisa waxa weeye hadal uu cabdiraxmaan xoosh mar uu sheegay ayaa horta muhiima in la ogaado khilaaf inagama dhammaanayo kolleyba mararka qaarkoodna khilaafku ma aha wada burburis maaha xaalkiisu waa ismiisaamin iyo iscadaadin iyo weeyaanoo magaranaysa keenta ina creativity inuu dadku la yimaado karti la yimaado mararka qaarkood keenta laakiin waxaa loo baahan yahay un inayna ina gaadhsiinin heer ay hadafyadii loo socday burburin karto sida tan maanta taagan oo kale oo laga yaabo dagaalka shabaabka dagaalkan la galay ina burburiso laga yaabaa ma garanaysa dhaqaalihii yaraada imanka dhaqdhaqaaqaye laynoo wada imanaya inay burburiso laga yaabo arrimahaasun bay tahay in laga digto laakiin khilaaf weligii waa imanaya laakiin haddaan dib kuu xusuusiyo brofesor xuseen warsame weli intaad xusuusato ma ka dhacday gudaha dalka soomaaliya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabsada oo heerka hadda xasan sheekh iyo cabdiweli ay taagan yihiin soo gaara oo arrintooda la xaliyey oo dib u wada shaqeeyey weli ma dhacday
maya baan odhan karaa laakiin had iyada laftigeeda haddana laftigeeda kama calool weysani in la xalili karayo kama calool weysani oo qaarkood garaabo mid labiqsado kama calool weysani sababtoo ah waxaa u hagaagay ilaa hadda ee ay burburin karaan haddii aanay riyey ka digtoonaanin arrintu aanu midkood libiqsanin baa aada u weyn kuwii hore wax badan ay haysame ma jirno war haddii la ciideyna hala wada ciideeyin lahayn cabdullahi yuusuf iyo nuurcadi markay isqabsanayeen markay isqabsanayeen ma garanaysaa cali khaliif iyo ma garanaysaa markay arrimahaasoo dhan markay dhacayeen waxaan sidan uma rajo lahayn iminka rajaa jirta rajadaasna inay ilaashadaan weeyaan dhaqaalihii baa kobcaya shabaab baa sii sii yaraanaya gobo maamul goboleedyaa samaysmaya qaar badan baa aflaxaya waxbaa socda inay taas labadooduba markaa intay hoos ku dhigaan ayaba markaa way dhici kartaa in la xalilo way dhici kartaa baan isleeyahay inkastoo jaanisku aanu aada u badnayn haddana waxaan isleeyahay weli labadooduba inay bisha soo joogto ay meeshaa wada joogaan waa suuragal weli waa tahay waxaan isna siinayaa brofesor maxamuud macalin ma kula tahay in nidaamkan mar haddii soomaaliya ay ku fashilantay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aflaxa in laga gudbo nidaamkan oo nidaam kale laga fikero ama ra-iisul wasaare awood leh ama madaxweyne awood leh ha waa dhici kartaa wa waana qabaa fikraddaas inta lagu jiro xukunkan qabiil beegaa ee four point five waxaan qabaa in la sameeyo hal madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo cabinetkooda oo powerful ah oo mandate la siiya ama prime minister powerful ah iyo cabinetkiisa waa qabaa midda ugu darano ugu muhiimsan waxa waaye problemka waa problem soomaaliyeed waaye problemka soomaaliyeed so wuxuu u baahan yahay xal soomaaliyeed u baahan yahay aniga waxaan aan wadnaha farta ku hayaa kambara accord iyo adisababa accord yaan ka baqayaa marka haddii aanan xal soomaaliyeed degdega aan la gaarin waxay tegaysaa in nairobi accord iyo kambara accord iyo la aado markaan waxaan qabaa soomaali iyo labada ninoo mas-uulka ah inay isku tanaasulaan inay fiiriyaan danta weyn inay fiiriyaan ayaga dawlad kumeelgaarsiisa maaha waa dawlad rasmiya waaye himilaana soo gashay soomaaliyao dhan laabteena way kacday oo ka gudaha jooga ka dibada joogaba rajaana soo gashay adduunyada waa noo haweyntaas waxaa yimid ninka secretary generaalka noo yimid iyo saddexda president ee bangiyada ugu waaweyn adduunka adduunyada waa noo hiloon tahay adduunyada waxay diyaar u tahay inay waxnala qabato adduunyada waxay diyaar u tahay na kaalmayso brofesor aad baad aad baad umahadsantaha waxaan rabaa su-aal kale inaan u guda galo su-aashaasi waxay tahay mar haddii hadda khilaafkii uu taagan yahay ilaa iyo haddana wax xala oo la gaaray aanay muuqanin iyay tahay marka in dhibaatadan hadda taagan ee ah khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya yay tahay in ay hadda xaliso yaa loo fadhiyaa oo xalkani uu u yaallaa waxaan siinayaa brofesor xuseen warsame waxa ugu horeeya qolada kooxda ugu horeysa siduu maxamuud ka dhawaajiyey waa inuu noqdaa xalku xal soomaaliyeed waa inuu noqdaa waxa ugu horeeya ee laga bilaabayaana waa inuu noqdaa baarlamaanka waa inuu baarlamaanku uu ma garanaysaa laba guddi ayaa jira hadda oo rasmi oo jira guddiga ma garanaysaa baarlamaanka ee dastuurka guddigii kale ee la sameeyey dhinaca wasi- wasaaradda ahaa in labadaa kooxood technikada ah haddii dadkaasi intay isku yimaadaan yidhahdaan annagaa dinaxdhexaadinayna hadda iyagaa meesha ugu horeysa taasi waa mid weeye dhinaceeda ah oo guddoomiyaha dee baarlamaankuna waa arrintaa hogaaminayo waa mid weeye talabaadna waxa weeyaan dad is urursaday oo cabdiraxmaan xoosh oo kale oo sharciga aada u yaqaana oo loo yara weliba wasiir dastuura ka soo shaqeeyey aad runtii usoo hogaamiyey oo karti badan geliyey qof mabda-lan aan ku ogahay haddii dadkaas ay is urursadaan waxoogaa iyagana iyaguna way samayn karaan dhexdhexaadiyaan way samayn karaan hadday taasi dhici weydo dee khasab waxaa noqonaya dadka ina masruufee lacagta ina siiyaa inay soo dhex galaan arrintan bay noqonaysaa wax badan baana khasaaraya sida madaxweyne maxamuud ka hadlay maanta waxaa laynoo ballan qaaday lacago badan sideedda bilyan ee lagu ballan qaaday disembar markii la joogay qayb badan baan ka helaynaa yuroogu waa kuwii maanta saddex boqol oo milyan oo yuuro ah waa kuwii soomaaliya u qoondeeyey waa ka hadda sweden iyo britain boqol iyo toban milyan oo dollar ay u wado waxyaalo badan baa dhici karay oo magaranaysa wadanka lagu soo dhisayo marka inay labaqsadaan iyaguna dib u joogsadaan soomaalida baarlamaankuna uu deg deg u dhex galo weeyaan baan qabaa arrintu aad baad umahadsan tahay brofesor xuseen warsame cabdiraxmaan xoosh aan ku laabta cabdiraxmaan xoosh mar haddii khilaafkii uu taagan yahay yay kula tahay in arrintani ay xallin karto oo salka ay u dhigi karto si looga faa'iidaysto fursadahan faraha badan leh ee soomaaliya hadda ay haysato iyo indhahan faraha badan leh caalamka ee kusoo jeeda ee hadda soomaaliya arkaya kow horta waxa waaye sistamka hadda aan qabno haddaanan xisbi loo gudbin in la bedelo ani ma qabo maxaa yeele waa sida keliya oo check iyo balance laysku ilaalin karo waaye in la bedelo ani ma ogoli waxa keliya oo xallin karna waxa waaye madaxweynihii aan keenno inuu la yimaado talagoyngu wacan inuu la yimaado tan ugu weyn waa talagoyngu waa inuu la yimaado yidhaahdo anigu waxaan keenayaa xaliimo cabdi maxaa yeele waxaan u arkaa inaan isku fikradnahay iyadaan ka dhigaya prime minister inta laga gaarayo xisbi xisbi markaan gaarno ama vice president ha noqdo ama madaxweyne awood badan ha noqdo it doesn't matter wax dhibaataa ma laha taas waa mid midda labaad waxa waaye khilaafkan wuxuu ku fiican yahay hadda waxa waaye jidkii buu noo ifinaya hadda hadda inaan ka tashanno waa maxaan rabnaa inaan sameyno waxaan rabnaa inaan sameyno waxa waa xisbi in la sameeyo waa wax dastuurkana kuma qorna four point five kuma qorna dadkii soomaalida waxay iska aamintay four point five inuu dastuurku qoran yahay dastuurka waxaa ku qoran gabar iyo wiil iyo oday sideed iyo toban jir qofkii gaara inuu soo doorto qofkii mathali lahaa ama minishibi ha noqoto ama region ha noqdo ama madaxweyne ha noqoto inuu soo doorto qabiilna ma loo fiirinayo waa taas meeshay ku dambaynhadda su-aasha ay weydisa ahayd meeshay ku dambaynaysa waxa waaye brofesor xuseen warsame waa mahadsan yahay anima qabo guddiyadan la sameeyey inay soo dhexgalaan arrinta because guddiyadan waxaa loogu talagalay inay turxaan bixin ku sameeyaan dastuurka waana independent ee waxay ka yihiin dowladda inay soo dhexgalaan anima aaminsanay international community inay soo dhex gashana annagaa ma yeelayninbo professor jawaari waa hadaliye anna waa ku raacsanahay annaga waxaan nahay waddan sovereign ah wixii meeshaas ka dhaca annagaa xalinayno laakiin waxaan rajaynaynaa madaxdeenna intaana loo keenin baarlamaanka loo keenin in ayaga wada fadhiistaan ay fiiriyaan waxa naga khaldan oo professorka sheegay hadda xuseen warsame wuxuu sheegay hadda waxaana hor yaallo riijimadii baa samaysmaya shabaab baa la wiiqayaa waxaa loo baahanyaa maamul wanaag iyo good governance in la sameeyo waxaasoo dhan waxay naga dhumayan lix biloodaa naga dhumaysa ama toddoba bilood marka in inta fakeraan dhahaan war waxa naga lumaayo ya iyo waxaan haysano aan isu geyno aan wax keenno cabdiraxmaan xoosh soomaalida waxay tidhaahdaa maxay ku nuugtaa amase ka nuugtaa mar haddii soomaalidii ay kaba dhammaan weyday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare sanad iyadoo aanay dhammaan isqabsada mar haddii aan taaba laga dhammaanayn maxaa lagu gaaraa arrimaha aad sheegtay iyo doorashooyinkaas aad sheegtay maxay soomaalida ku gaaraysaa oo ay sugaysaa wa- waxa lagu gaara caasha waxa waaye adduunka dhan haddaa fiiriso wax aan soo marna waa lasoo wada maray cid aan soo marin ma laha waa waa waa dersi aan baranayno waa darsigaasna inaan ka faa'idaysano waa haddaanan waxaan marin mar kalena qabsan doontaa waxaan soo marnay dagaal sokeeyaan soo marnay dagaal diinaan soo marnay waxaasoo dhan dersi waa maanta eh, qofki inta loo yimaado layidhaha tolla ee kaale qabiilaan u dagaalamaynaa soomaaliga wuxuu leeya waree daga- dagaal ha igelin aniga waxaan soo maray waa arkay tan dowlad wanaagana saas waay waxaan soo marnay waa ujeednaa darsi waay laakiin inaanan gadaal fiirinaan dhihin waxaasaa nagu soo dhacay aan iska seexana maaha laakiin inaan keenno waaya darsi muxuu yahay Eh, i wish saaxiibkay professor xuseen warsame inuu xamar joogi lahaa maxaa yeelay taalantigiisoo kale iyo taladiisoo kale waa loo baahanya wadankan beertuu ku jiraa meel xunuu maraya khilaafaadkana ma dhammaanayaan ilaa madax inta madaxa isu geyno inaan wax cusub la nimaadno yani wixii hore ma shaqaynayaan runtii waa tahay waa tahay aad baad umahadsan tahay aan ku laabta profesor maxamuud profesor maxamuud waxaad Uh, with all due respect uh, and- and maaragtay cabdiraxmaan abukaata cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhowr jeer ku celceliyey in madaxweynaha uu ka keeni karo meeshuu alle meeshuu doono xataa kuwa kuwa reer ah in prime minister reerkiisa uu keeni karo taas macquul maahan xaalka hadda soomaaliya ku jirto impossible waaye ninka yeelayna ma laha soomaalidan is eegaysana ma yeelayso prime minister iyo madaxweyne isku reera inay soo fadhiistaan diyaarna umaha soomaalida laakiin aniga mid kale ab arkaa oo naga maqan oo xal noqon lahayd haye maxkamadii dastuuriga ahayd abukaataa waa yaqaanaa maxkamad dastuuriya ma laha waxaa hala maxkamad dastuuriga markiiba soo giladi lahayd hebel waa khaldan tahay hebelaa saxsan waa lagu kala bixi lahaa intaan xataa baarlamaanka la gaarin maxkamadii dastuurigana ma hayno marka maxa maa la dedejiyo almeena labada sano hadda soo socoto inta aan ka gaarayno one man one vote in baarlamaanka sharaf kale oo ku dhaqsado in maxkamad dastuuriga ah hagaajiyo shuruucdoodii iyo nidaamkoodii oo noo baasmareeyo madaxweynehana saxiixo maxkamadiina la sameeyo Aad- si khilaafkani waxaanoo yaryar lagu dhameeyo Aad- kabacdina wamaan waboodaan aadno aad baad umahadsan tahay profesor xuseen warsame maxaa ku darsanaysaa maxamuud aad baan ugu raacsanahay in ma garanaysaa en bal marka hore la isku dayo in waxaan bal loo yeero bedelo ma garanaysaa dhinaca maga- qabiilooyinka dee magaranaysadooda haysta loo yeero bedelo bal in ma garanaysaa loo yerdejiyo horta aad baan ugu raacsanahay oo ma garanaysaa baas ka sugan laakiin waxaa yar muhiima oo aad aan u arkaa tallaabooyinka cabdiraxmaan xuush uu ka hadlay ee ah in wadanka la gaadhsiiyo xisbiyadii waa muhiim si yaa deg deg loo adoo- gaadhsiiyo adoo raalliya adoo raalliya profesor xuseen warsame yaa gaarsiinaya Ee, waxaa gaadhsiinaya qodobka uu masalan ka hadlayay iminka maxamuud oo ahaa een, in marka hore deg deg loo sameeyo horta een, dastuurkii ma garanaysaa ma- ee, maxkamadii dastuuriga waa muhiim laba bilood in lagu sameeyo markii la saxeexay bay ahayd waa waa joogaa xoosh laba bilood in lagu sameeyay ahayd baasha wasiiradii runtii ka dambeeyey ama ha ahaado abyankii ka horreeyey magaran faarax ama faarax ha ahaado ama waxaas way ku qoslayeen arrintaasoo waxay u qabeen waxaanan suuragal ahayn in la sameeyo oo xoogaa iska yar dheeldheela deg deg inay u sameeyaan bahd maxkamada uu maxamuud ka hadlay deg deg loo sameeyahay iminkana baarlamaanka ayuu xooga ugu badan saaran yahay hawsha ugu badan saaran tahay iyagaa laga rabaa sharcigii inay keenaan doorasho eh, na- xisbiyada iyagaa laga rabaa shar eh, inay keenaan guddigii ma garanaysaa baarlamaanka en, ee doorashooyinka iyagaa laga rabaa guddigii kala xadeynayey eh, ma garanaysaa gobolada iyo ma garanaysaa meelahan la yidhaahdo maxay ahayd maamul goboleed iyagaa laga rabaa iyagaa waxaas oo marka meesha ugu weyna xoog in la saara ay tahay waa golaha baarlamaanka laakiin dee baarlamaankuna waa inuu haystaa counter party ama cid kale oo u keenta motionska motionska iskama yimaadaanuun waa in wasaaradda cadaaladda wasaaradaha kale ay keenaan motionski deg deg u keenaan was- wasiiradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda watan hadda laisku haystaba iyo dastuurkii iyo ma garanaysaa laisku hayst eh, wa- kuwa dastuurka iyo cadaaladda laisku haystaba marka armuuraha baarlamaanka weyn xooga ugu badani meesha uu saaran yahay baarlamaanka iyo dadka soomaalidu isdejiya oo waxaan inuu ka wada burburayo dhammaantood ogaada ayaa iyadana loo baahan yahay oo da- qabiil dabada ay kaga riixaya madaxweyne iyo cabdiraxmaan xoosh baan ku barnaamijka laabanaya la joojiyo.
cabdiraxmaan xoosh baan ku laabanaya Een, cabdiraxmaan xoosh maxkamadda dastuuriga ah ee farta lagu soo wada celceliyey ee labadii mas-uule isqabsato kala saari lahayd haddiiba qoorta loo dhiibanayo oo go-aankeeda lagu qanacayo wax ku kala dhammaanayaan maxaa maxkamaddii dastuuriga ahaa hortaagan samaynteeda maxkamaddaas oo dastuuriga in la dhisay eed mar horeeto waxaan aaminsanahay waxay ilaa intaan usoo gaartay usoo jiidantay waxay ahayd un farsamo la-aanay ahayd laakiin hadda waxaan ogahay in uu miiska saaran yahay ninka ka ah permanent secretary ama xogayaha guud wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka master xuseen iidow oo aan aan is aragnay ayan dhexaasa wuxuu ii hubiyey in sharcigii la hayo baarlamaankana la geynayo mar dhow marka waa steb fiican baan hadda ku jirnaa waana ku raacsanahay marjaca ugu weyn oo in loo noqdo ay tahay inta laga gaarayo electiona one person one vote ah inuu kaa noqdaa haddii baarlamaankana la hor keenana waan ansixinaynaa wax aada looga baahanya waa laakiin inaan mid is ogeysiino waaye waxaan maraynaa tallaabada ciyaalka markay dhashaan ay qaadaan oo mataqaanaa socod baradka maxaa yeele dhowr iyo labaatan sana aan banaan taagnayn aan beerta ku jirin ee dowlad jirin marka waa la kufaya waa la dhacaya laakiin doodan oo kale inaan bilowno aaday u fiican tahay doodii federationka oo kale inaan bilowno way fiican tahay waxaaso dhan waxay noo keenaysaa inaan maamul wanaag fiican inaan samaynaa waxaan khilaafaadkan waa dhacayaan siyaasadna waaba khilaaf waabo laakiin waxbaa ka soo baxayo waxaan rajaynaynaa in waxaan aynoo noqdaan darsi aan wax ka baranno waa tahay ugu dambayntii waxaan rabaa hal su-aal oon ku soo xirayo inaan dhammaantiin idin weydiiyo si kooban inaad saadaal ka bixisaan khilaafkan halka uu ku dambayn karo iyo bal halka ay macquulka tahay amaba ay dhici karto in lagaga gudbo waxaan ku bilaabaya brofesor xuseen warsame si kooban caasha walaal waxaan qabaa in kasta oo maanta markaan iminka wada hadlayno ay u eg tahay xaalku inuuna xal lahayn inay xaalku meel sare gaadhay in wax khayr caadi oo aada looga calool xun yahay waxaan qabaa haddana inay suuragal tahay maalinta maalinteeda haddii la sanadka dambe haddaan wada hadalno weli inuu magaranaysaa prime minister ahaanayo magaranaysaa cabdiweli madaxweynihiisuna waxasan u ahaanayo oo ay dib isugu noqon doonaan ayaan rajaynayaa waayo sidii aan ku bilaabay wax badan baa qabsoomay wax badan baana soo socda wax badan baa burburi doona haddii ay khilaafaadka halaa ka sii socdo marka muhiim waxa ah inay dib u yara noqdaan labadoodiba oo ama madaxweynuhuba uu yidhaahdo waan arkayaa khalad baad la sameeyey laakiin bal wasiiradii iyo wasaaradihii sidoodii baan iskaga daynaya oo madaxweynuhu uu baramister kusoo magacaabay baan iskaga daynaya inuu yidhaahdo geesinimaa ku jirta fulinima kuma jirto jileec kuma jiro inuu madax inuu prime ministerku yidhaahdo bal dib u yar dhigo haddii ma garanaysaana laftigeeda jilec kuma jiro laakiin waxaan qabaa inay intay dib isugu noqdaan ay xillili karaan ayaan qabaa oo bishaa bisheeda haddii la idhaahdo weli labahooda midna madaxweyne u ahaanayo ka kalena u ahaanayo prime ministerka ayaan qabaa aad baad umahadsantaha waxaan siinayaa cabdiraxmaan xoosh waan siinaya maxay kula tahay cabdiraxmaan xoosh in arrintani ay ku dambayn karto qiyaastaada arrintan laba waxay ku dambayn doontaa saan qabo waxay ku dambayn doontaa in madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba iyaga shaksiyan iyo xulufada u kala qaybsanbo inay inta madaxa inta isu geeyaan ay keenaan waan waan lagu wada shaqeeya iyagoo fiirinaya dhibaatadana hor taallo oo aada u weyn runtii dhibaatadana hor taallo dee cid hadda oo ay ka dahsoontaha ma jirto waa mid haddii ay taas dhici weyso waxay noqonaysaa arrin u taalla baarlamaanka baarlamaanka markaan dhahay waa u taallaa laftigeeda carqaladay leedahay sababto waxaa waaye baarlamaanka wakhtiga uu socdo wakti naga sii dhumau noqonaya waxaana hor yaallo federation processkii oo bilowday hadda iyo maamul samayntii waxaana hor yaallo new dealkii shaqadiisii waxaana hor yaallo shabaab dagaalankiisii waxaana hor yaallo higsigii labada kun iyo lix iyo tobankii oo la raba inaan ugu diyaar garoona yani waxyaalaha hadda aad noo soo bandhigtay caasho oo lagu xallin lahaa labada kun iyo lix iyo tobankii intaasoo dhan oo na horyaala haddaan khilaaf dagaal aan dhex galno waxay naga qaadanaya afar bilood in prime minister la saaro prime minister kale la keeno dowlad la soo magacaabo waa wakti naga dhumay waa marka waxaan rajaynayaa inaysan ku dhammaanin saas ay ku dhammaato xal aad baad umahadsantaha waxaan siinayaa profesor maxamuud macalin kelmadda ugu dambaysa adiga iskale profesor maxamuud maxay kula tahay mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa oon ilaah ka baryaynaa horta in nabadu ku dhammaado waxaan aada ugu kalsoonahay labada mas-uul labada mas-uul inay fiiriyaan momentumka iyo xaalka maanta soomaali marayso iyo dibudhiska socdo mukhilaafkan hadda aan arkayno khilaaf saas u weyn ma ahan waxaan u malaynayaa in laga gudbi karo rajadeyna aaday u weyn tahay in labada oday ay marka keligood inta meel fadhiistaan ay ka wada hadlaan waxaan aada ugu bogaadinayaa inay fiiriyaan dhibaatada maanta soomaaliya taallo iyo meesha aan marayno iyo howlahana hor la yaalla inta laga gaaraya two thousand sixteen laba sanana waa naga xigto labada sano haddii muran iyo jiijiid lagu dhameeyo waxay noqonaysaa hadafkii aan lahayn ma gaarayno marka iyadoo hadafka weyn fiirinayo dafjirkaas weynna fiirinayo waxaan ka codsanaynaa labada mas-uul inay isku tanaasulaan inay isku sabraan inay maaragtay danta weyn ee ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba eegaan ee hawshina si fiican ay u socotay ay meesheedii ka sii wadaan aad baad umahadsantihiin aad baa idinkugu mahad celinaya dhammaantiin cabdiraxmaan xoos jibriil brofesor xuseen warsame iyo brofesor maxamuud macalin dhammaantiin aad baad umahadsantihin waa idin mahad celinaya thank you waad mudantihiin asxaabtana waan salaamayaa mar kale waadadalaada cabdiraxmaan iyo warsada waadi salaamay
barnaamijka faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaya waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirkii hore ee dastuurka islamarkaana ka mid ahaa dadkii ka soo shaqeeyey dastuurka hadda lagu shaqeeyo oo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya brofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee waddanka kanada sidoo kalena ka mid ahaa guddigii wax ka ansixiyey dastuurka oo jooga magaalada kaalgari iyo sidoo kale brofesor maxamuud macalin oo jooga magaalada ottawa ee waddanka kanada intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo